wasiirka warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa tababar lagu baranayo habka samaynta iyo soo saarista duubista filimada u furay soddon xubnood oo ka kala socday warbaahinta qaranka iyo warbaahinada kale tababarka ayaa inta uu socdo wargaasha lagu bari doonaa sida loo duubo muuqaalada iyo sameyntooda agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda warfaafinta soomaaliya cabdinaasir xasan xuseen ayaa ka waramaya ahmiyadda tababarkan farxad weyn noo ah in khabiir sare wasaaraddan ka soo shaqeeyay muddo dheer magaalo aad u qurux badan oo aad u fog oo the corner of the south i think cape town inay ahayd nooga yimid in tababar uu bixinayo tababar weliba aad u qiimo badan oo ay ahayd in muddo saddex bilood ah tababarka a qaadan doontaan hadduu alla idmo tababar la siin lahaaya si intensive course laydiin siin doonaa tababarkan waxaa ka soo qayb galay shaqaalaha ka tirsan wasaaradda hadday ahaan lahayd qaybta tv-ga iyo qaybo kale oo ka yimid kableska ama shirkadaha kale ee filimaanta gaarka sameeya
wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya daa'uud aweys jaamac ayaa kula dardaarmay ka qaybgalayaasha in ay ka faa'iidaystaan
siduu agaasimaha sheegay barnaamijkan waxau ahaa in muddo dheer uu socdo laakiin wadciga lagu jiro caqabadaha jira dartooda waxaa laga dhigay inuu noqdo mid intensive ah saas darteed waxaa laydinka rabaa dadaal gaara inad la timaadaan wakhtigiinna inta maalmood ee shirkan ee tababarkan u socdo inaad runtii aad ugu dhaganuglaataan in aad kororsataan barnaamijkan muhiimka maadaama barnaamij loogu talagalay saddex bilood inuu socdo lagu soo koobay maalmo kooban macallinkan uu meel dheer idinkaga soo safray sidaa darteed waxaan rajaynayaa inaad iskaashi buuxda la samayn doontaan dhegihiina aad u furi doontaan aadna noqon doontaan danjirayaal wixii halkan ay ka kororsadaan shacabka u gudbin doono oo barnaamijyadiina markaas laga dheehan doono taasoo markaas noqon doontaa guul weyn oo macallinkan uu ku faani doono oo u arki doono in wixii uu gudbiyey amaba uu kaga tegay dhaxalka dhallinyaradan halkan maanta uu ku kulansaday ay noqotay mid meel mar ah marka anigoo mar labaad idinku hambalyaynaya fursaddan inaad hesheen waxaan si rasmi ah ugu dhawaaqayaa in tababarku inoo furan yahay si kastaba tababarkan ayaa socon doono muddo shan maalin ah waxaana la filayaa inuu wax badan ka tari doono baahida suxufiyiinta loo qabtay